Rugta ganacsiga, maamulka Hirshabelle oo kaashanaysa ururka HESDO ayaa magaalada Beledweyne ku qabatay tababar lagu baranayo awoodsiinta dhalinyarada. Tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay in ka badan 15 dhalinyaro oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdulaahi Cabdiwaaxid, gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Hirshabelle iyo gudoomiyaha ururka HESDO Cusmaan Xuuriye Siyaad ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarkan.
workshopkeena ama maaragtay tababarkeena waxaa ku saabsana dhalinyarada bal inaan ku dhiirigelino inay kasoo muuqdaan maaragtay infronti maaragta furmaha hore oo maaragtay horumarka gobolka ama horumar- horumarka stateka dhalinyaradu waa boqolkiiba todobaatan iyo shan awoodda dalka waaye marka inaan ku dhiirigelino in waxbarashadooda laga faa'iidaysto wax ayaga ku duugana la helo annaguna waxaan ku faa'iiday maaragtay aan aan maaragtay ku dhiirigelin ku dhiirigeli karno aan helno muhiimadda intaasay eeday marka sidaasaan u qabanay maanta tababarkeena ujeedkan tababarka u qabanay waxay tahay in dhalinyarada aan dhiirigelino ku dhiirigelino inay gobolka dalkooda wax u qabtaan ku dhiirigelino ku dhiirigelino deegaankooda wax u qabtaan ku dhiirigelino inay statekooda ka dhex muuqdaan dhalinyaradu waa ubixii dalka waa dadkii dhalinyarada ahaayoo dadka dalka wax u bartay bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn radio berilo waa mahadsantihiin sida aad nagala soo qayb gasheen barnaamijkan kulankan maanta wuxuu ahaa awoodsiinta dhalinyarta gobolka kiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxaan iska kaashanayay ururka hisda iyo sidoo kaleeto ururka dhalinyarta iyo rugta ganacsiga gobolka hiiraan runtii aada iyo aada ayuu muhiim u ahaa in dhalinyarta awoodooda la tuso sidoo kaleeto fikrado iyo hal abuur inay leeyihiin la dareensiiyo wax aada muhiim u ah waaye marka annagana waxaa ugu tala kalnay mar kasto sheygii muhiim ah ayaan macnaha bulshada ama dhalinyarta gobolka usoo gudbinaa taasay ujeedku ahaa waxaana kasoo qeyb galay ururada bulshada sidoo kaleeto dhammaan waana kaga mahad celinaynaa inta ka faa'iidaysatay waana sii wadi doonaa barnaamijyadan oo kaleeto sidaan horey ugu soo wadnaba bulshada ugu shaqaynaynay Qaar ka mid ah dhalinyarada loo qabtay tababarka ayaa dhoonkooda ka warbixiyey muhiimadda uu u leeyahay tababarkan.
awan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay magacaygu cabdicasiis maxamed maxmed wallaahi tababarka maanta la qabtay wuxuu ahay tababar ku saabsan awoodsiinta dhalinyarada iyo qaabkii ula tacaamul lahayn iyo inay la imaadaan fikrado macquulgale ay ku horumari karaan nafsadooda iyo nafsa nafsadda magaalada iyo waxee lamida wallaahi muhiimad aada u weyn oo leh kolle dhalinyarta in mar walba la dhiirigeliyo lagu dhiirigeliyo awoodooda inay la imaadaan fikrado inay la imaadaan maxaa la hal maxaa la hal abuur ganacsi oo soco karo maasha allah magacaygu waa maxamed saf cilmi maasha allah muhiimad aada u weyn oo noo leeyahay waxaa waxaa ka baranaynay dhallinyarada sida awoodsiinta loogu sameeyo waxaana markaasi fursad weyn ah in dhallinyarada lagu dhiirigeliyo inay markaasi awoodooda iyo midaanta siday u sameyn lahaayeen inaa tababar lagu siiyo wuxuu aqoonteeni iyo wuxuu naga bedeli doonaa dhammaan dhallinyarada wuxuu ka bedeli doonaa in markaasi dhallinyarada ay hesho fursado markaasi ay ku maareyn karaan awoodda dhaqaalahooda iyo awoodda markaasi horumarka bulshada tababarkan ayaa ahaa mid sare loogu qaadayo awoodda dhalinyarada ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan